markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inala socodsiinayo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ciidamo ka tirsan ahlusunna ayaa toddobaadkan la wareegay gacanku haynta magaalada guracaale gobolka galgaduud kadib markii qaar ka mida ciidamadii booliska ee halkaasi ku sugnaa ay ku biireen ahlusunna halka qaarka kalena ay isaga baxeen magaalada oo wax dagaala uusan ka dhicin ayaa ciidamada ahlusunna ay si nabada kula wareegeen sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mida dadka deegaanka oo ay la hadashay goobjoogyaal ka gaabsaday in magacooda la carabaabo ayaa v o a u sheegay in ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada uu si caadi ah ku socdo dadkana ay soo dhoweeyeen ciidamada ahlu sunna oo markiiba qabsaday xarumaha muhiimka ah ee magaalada tallaabadan ahlu sunna ay ku qabsadeen magaalada gurceel ayaa timi kadib markii maalintii kasii horreysay uu istaagay dagaal deegaanka bohol ee gobolka galguduud ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk oo kaashanaya kuwa galmudug iyo ciidanka ahlu sunna wararkii laga helay deegaanka bohol ayaa sheegay in dagaalka uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isugu jira oo dhinacyadii dagaalamay ahaa xogta ayaa sheegaysa in ugu yaraan toban qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen dagaalka iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay labaatan qof ma jirin wax waanwaan ah oo dagaalka uu ku qaboobay hase ahaatee dhinacyada ayaa iskood u kala tegay hogaanka ahlusunna oo hore looga saaray galgaduud ayaa dib ugu laabtay iyagoo sheegay inay ka qaybgalayaan siyaaro ka dhacaysay deegaanka huurshe si kastaba soo laabashada culummada ayaa abuurtay xaalad kadib markii deegaanka huurshe ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab madaxda dowlad goboleedka galmudug weli kama aysan hadlin qabsashada ahlusunna ee magaalada gurceel qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dib u soo rogaal celinta ahlusunna waxa ay ku keeni karto dhismaha maamulka galmudug oo la dhibtoonaya dib ugu soo kabashada khilaafyo muddo soo jiitamayay oo hareeyey tan iyo intii la unkay maamulkaasi iyo dagaalada haatan uu kula jiro kooxda al-shabaab dhinaca kale waxaa lasoo gebagabeeyey toddobaadkan doorashadii kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan ku matalaya baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kadib markii shan ka mid a khamiistii la qabtay siciid cabdi xasan cawke ayaa noqday senatarkii toddobaad ee loo doortay kadib markii uu tanaasulay jaamac cabdulaahi oo la tartamayey senator mune cumar xasan ayaa lumisay kursigeedii kadib markii ay heshay saddex iyo toban cod waxaana kursigaasi kaga guulaysatay nicimo xasan xaaji oo heshay soddon cod deeqa xasan xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu doortay kursiga aqalka sare halka labada kursi ee kale ay ku kala guulaysteen axmed maxamed siciid iyo axmed maxamed ibraahim abwaan qorane xubnaha lixda ah ee ka horreeyay shantii la doortay khamiistan ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi brofesor cabdi ismaaciil samatar wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac wasiirkii warfaafinta cusmaan abuukar dube leyla axmed ismaaciil iyo bilaal idiris cabdulaahi guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan qadar xariir xuseen ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabowday doorashada koob iyo tobanka kursi ee aqalka sare ee somalilan taasoo ku qabsoontay muddo laba maalmood ah doorashadan ayaa in muddo ah waxaa qabashadeeda ka taagnaa ismarwaa u dhexeeyey laba garab oo ay kala hogaaminayeen guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed iyadoo horaantii bishan ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen hirgelinteeda dhinaca kale allaha u naxariistee majaajiliiste cabdi muriide dheere ajakis oo ahaa mid ka mid a majaajilistayaasha ugu caansan soomaaliya ayaa toddobaadkan ku geeriyooday magaalada muqdisho sida uu sheegay telefishinka universal oo uu ka tirsanaa ajakis ayaa maalmihii tegay ku xanuunsanaa oo lagu daweynayay cisbital ku yaala magaalada muqdisho kadib markii xanuun aan la faahfaahin la sheegay inuu kusoo booday isagoo ku sugan gurigiisa hajakis ayaa horaantii sagaashamaadkii kusoo caanbaxay tarjumaada aflaanta hindiga ah ee loo rogo af soomaaliga wuxuuna kadib samayn jiray riwaayadaha geerida hajakis ayaa waxaa ka tacsiyeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aan kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka si aad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen ciidamo ka tirsan ahlu sunna ayaa la wareegay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud maalin kadib markii ciidanka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay dagaal kula galeen deegaanka bohol ee isla gobolkaasi haddaba maxamed barre oo xubintani la qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxaa dib isu soo abaabulista ahlu sunna uu ku keeni karo geedi socodka maamul dhiska galmudug oo tan iyo intii la unkay uu khilaaf ka soo taagnaa
run ahaanta waxay ku keeni kartaa macnaha dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaale sida aad ka warqabtid macnaha laba siyood laba siyoodba macnaha way ku imaan kartaa dhibta hadda dhacday midda koowaad oo galmudug macnaha state markii la suubinayo loo suubiyey waxaa la yidhahda afka qalaad quick fix macnaha run ahaantii lagu lagu degdegay in xal la helo oo si macnaha waxaa buugga ay ugu qornaato in dowlad galmudug matasho ay jirto taas waa taas midda kale waxaa laga yaabaa alsunna waljamaaca iyo sida looga saaray ama xukunka looga qaaday iyada naftigooda macnaha weli umaan ka qaba calooshoodana ay ka fiyoobaan isla markaasna macnaha waxaa ku khasabtay arrimo local ah oo gaar ah oo lagu bushgareeyey oo loo baahnayn sida iyadaba iyagaba ay ka hadleen in ay iyadana ay dagaalka dadejisay haddii aan u noqdo arrinta maxay keeni kartaa arrintan sida hore aan u sheegay waxay keeni kartaa dhaqaale xumo si zaa-ida isla nabadgelyada oo macnaha faraha ka baxda iyo siyaasada deganeed ee ilaa intii la helay galmudug state oo degan oo hore u socota taasoo iyadana macnaha meesha ka baxda dib u dhacna keenta isla markaasna ay noqoto in macnaha dib loogu noqdo mar kale galmudug kale oo cusub oo la suubiyo
hadda tallaabada ahlu sunna ay magaalooyinka ku qabsadeen waxay kusoo aadaysaa iyadoo galmudug ay doorashooyin isku diyaarinayso oo golihii shacabka ee baarlamaanka federaalk inay qabato marka dagaaladan arimaha doorashooyinka ee galmudug ee lagu wado inay ka dhacaan maxay ku keeni karaan dibudhac weyn dibudhacaasna macnaha wuxuu ku keeni karaa dibudhac macnaha doorashada federaalka ka imaada xaggeeda waa og tahay macnaha doorashada ilaa hadda waxay gadaal u dhacsan tahay todoba bil in gaaraysa todoba bil ka hor inay dhacday ahayd marka dhamaystirka doorashada galmudug wuxuu u xiran yahay wadankii o dhan u xiran yahay marka dibudhacaasato keliya maaha in galmudug uu dibudhac ku keenayo wadankii o dhan wuxuu keenaya dibudhac aada u weyn waxay noqonaysaa sida aniga aan u badinayo in sidii macnaha ergadii somalilan xamar la keeno oo halkaas lagu doorto waa siday aniga ila tahay waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in la helo xal isla markaasna doorashadii galmudug la dhammaystiro maadaama waxa kaliya hadda la sugay ay tahay
maamulka galmudug ee wuxuu dagaal kula jiraa kooxda al-shabaab ee gobolka mudug meelo ka mid a ay ku dagaalameen haddana waxaa soo cusboonaaday dagaal kale oo ay kula jiraan ahlu sunna waljamaaca marka galmudug maxay uga dhigan tahay in laba furmood oo dagaal ay hal mar ku furmaan waxay uga dhigan tahay marka ugu horeysa macnaha dib u dhac weyn oo sidaan hore u sheegay dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo ammaanka taasna macnaha uma fiicna sababto oo samayntii galmudug waxay ku beesgaraysneed galmudug cusub hore u socota laakiinse tan waxay sheegaysaa macnana u tahay in galmudug samaynteedii naftigeeda lagu degdegay welina ay jiraan macnaha waxawaaye yihiin tabasho ha ahaadaan macnaha ama ahlusunna ama dad kale oo deegaanka degan taasna ay keeni karta dib u dhac siyaasadeed oo ku imaada galmudug oo naftigeeda la liicaysay isqabqabsi hore uga jiray maamuladii hore ee ka horreeyay maamulka hadda jira kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo khadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan gobolka minnesota dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo